asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteennii haddii eebba idmahayo aynu hadba dhinac kaga eegi jirnay waxyaalo fara badan oo dhacdooyinka nolosha ka mid a teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa xubinteennii murtada maanta sheekooyinkeennii ka soo ahaaday mid ka mid a oo ah tii caraweelo uubta loogu qoday caraweelo sidaan horey u sheegnayba ama baryansyo badan ku soo qaadannayba waxay ahayd gabadh balaaya oo halgebad ah oo ah boqorad aad iyo aad xaniyaheeda saaran oo wax fara badan qabsata boqortooyadeediina maaragtay aan mid la damaaciyo ayna ahayn caraweelo waxay soo joogtaba waxaa ku soo baxay wiil yar oo ayey u tahay wiilkaa yar ayeyda u tahay wuxuu ahaa wiil yaroo iyadaa ilaan laqmato ahayd isna laqmada maadaama iyadoo habar xukun adag ahayd haddii wiilka yarna isaga unbaa xukun adayga la dhashay waxaana dhashay gabadheedii ay adhiga u raacisay nimankii guursan lahaa wiilkaas isagiihi waxa uu ahaa wiilka kan oo haddana dhiifoon oo haddana balaayo ah oo gaadmo badan maalinkii dambe ayuu waxa uu u qoday hog sideed mitira dhagxaan aad u fara badan oo quruuruxana waa uu u soo gurtay sallina wuu u saaray xoogaa kashkaashaana waa ugu daahiyey wuxuu yidhi boqoradda ha la soo daadihiyo markii hogga ku dhacduu yidhi hadday tolaayay dhahdo waa inal ehel hogga aan ka soo bixinno si boqortooyadeedu ay u sii socoto laakiin hadday hoogey hoogey alla hoogey ba'ay hadday dhahdu yidhi dhagaxa aan ku dillo maba ahan buu yidhi inala dad ma uhu yidhi oo maaragtay halkaa waxaad ka garanaysaa soomaalidu tolnimada inay aad iyo aad ilaa iyo maanta oo bahashu ay qabyaalad isu bedeshay oo hoog iyo ba' taho aniga cabdinaasir haddii tolay cabdinaasir u lay dhaho laga yaaba inaan booraamo ay ugu kacaan iyo buub maaragtay haddii eebeydmahay tolnimada soomaalidu inay aad iyo aad ugu ad adag tahay halkaasaad ka arkaysaa islaantii kashkaash ayaa loo duldhigay ceelkii uubtii baa loogu qariyey halkaasaa loo masgebay waxaa la yidhi soo soco boqorad caraweelo soo dhowow hadda waad waa yeeshay waxaad noqotay boqorad aad adag waxaad tahay islaam balaayaa hadda un maaragtay waka horeyna waa loo sii ballamo hadday tolo ay dhahdo hala badbaadiyo hadday hoogayooba ay dhahdana dhagaxaan ku dillo hayo wey iyadoo gaadgaadtinaysa oo u qabta in jacayl loo qabo ilaan rag badan bay dhufaanto caniyaha ka siibta kuwo badan heerahooday ka caydhisa ayay soo dhowaatay kolkaasay fadhiisay istiri dam oobtii qodnayd ayay afka kaga dhacday afyuurtay kaga ururtay dam markay ku dhacday haddii eebbaid mahayo alla wari badbaadiya iyo tolaayo midna mayna dhahin alla hoogayo ba'aybay bilowday alla hoogayo ba'ay alla hoogayo ba'ayna ballantu waxay ahayd islaamtu hadday hoogayo ba'ay dhahdo in ceelka lagu aaso oo bahal dhagax loogu daro qahwadana laga qariyo oo kuronkuridaas lagu dilo ayay ahayd kolkaasaa dhagixii loo cantoobiyey hiddahoobey hiddahoobey hiddahoobey hiddahoobey boqoraddii gaadgaatiin jirtay caraweelo ahayd ee talooyinka wanaagsanayd ee naqshadaha badnayd ee ragga iyo haweenka maaragtay farsamooyinka farada badan u dhigi jirtay ee casharada cajiibkaa bixin jirtay halkaasay yay ku aakhiratay waxaana ay sababsatay wiilkii yaraa ee gabadheedu dhashay kaasoo isaguna ahaa mid farelagaqaad isaga ayaa uubtaas u qoday waana uubtii ay ku dhacday ee haddii eebba idmahayo waxay eedayna waxay ahayd geel jacaylka soomaalida maanta geela lama aroorinayo ayay tidhi aroorka geela ayay diiday nimankaa joogayna dee niman geela aad iyo aad u jecel ayay ahaayeenoo geelu qaali ku yahay iyaduna amaradii farada badnaa ay bixin jirtay waxaa ka daraa geelu ma aroorayay tidhi sidiisaba geela waa in biyaha laga gooyo qodobkaasay eedday waa sida ay eedday ayay ina leeyihiin khubradii ka qoray waxyaalaha laga qoray mahmaahda maanta ayaan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka iibi waxaa la yidhi oo aan leenahay ciyaar iyo cunnaba looma cadhoodo ciyaar iyo cunnaba looma cadhoodo